أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiiru suurati اlancaam waxaa noo soo dembeeyey waxyaabihii ay mushrikiinta min tilqaa'i anfusihim ay iskaga xarimeen oo ah isugu jiray xoolo ilaahay ugu nicmeeyey oo alla uu abuuray beerahoodii oo ay iska xarimeen iyo tasarufaad fara badan oo ay ku sameeyeen sharciga marka haddaba alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay waxaa alla idinka xarimay bal dhegeysta waa tan ta dhabta ee alla idinka xarimay aayaddan tay sheegtay w qul waxaad tidhaahdaa nebiyow laa ajidu ma helaayo fii maa kii dhexdiisa uuxiya la waxyooday ilaya aniga xaggayga la ii waxyooday muxaraman ku la xarimay inuu yahay ma helayo oo ma arkayo calaa taacimin mid wax cunayo oo quudanaya laga xarimay korkiisa kaasoo yadcamuhu cunayo ilaa an yakuuna inuu ahaanaya ma ahane meytatan bakti ow amase daman dhiig inuu ahaanaya ma ahane kaasi dhiigga oo masfuuxan la qubay oo la shubay dhiig shubmayoo la shubay ow amase laxma khinziirin doofaar hilibkiis inuu yahay maahane fa inahu isagu madkuurkaa waxyaabaha lasoo xusay oo dhan rijsun waa najaas iyo qurun ow amase fisqan inuu yahay daaca ka bax fisqiga oo uhilla loogu qayliyey ligayriillaahi ilaahay qeyrkii loogu qayliyey markii la gowracayay bihi isaga faman qofkii udura loo dhibaato geliyey intaa waxayaabaha lasoo sheegay gayra baaqin mid xadgudbaya xaal uusan ahayn walaa caadin hayra baaqin mid gardarsanaya xaal uunan ahayn walaa caadin ku xadgudbayana xaal uusan ahayn fa ina rabbaka rabbiga gafuurun mid dembi dhaafid badan waayo raxiimun naxariisasho badan aayaddan marka waxay ka warramaysaa adcimada iyo waxyaabaha la cuno kuwooda xaaraanta ah ee aayadda culimada inay muxkam tahay inay mansuuqo tahay ama si guudba aayadda culimada ilaa shan qowl meelahaas ayay ka sheegaan abu jacfar ibnu naxaas sida uu ku sheegayo annaasikh waalmansuuq shanta qowlna waxay kala tahay qolo waxay leeyihiin aayaddu waa mansuuqo oo waa la nasakhay sidee loo nasakhay marka maxayse ka wadaan nasakhaadda waxay ka wadaan aayaddan afar shay baa lagu sheegay bis bakti dhiig qubmayo hilib doofaar iyo wixii ilaahay magaciisa magac aan ahayn lagu gowracay afar bisay sheegtay waxyaabaha la cuno ee xaaraamta ana afar waa ka badan yihiin oo nabiga sala allahu alayh waali wasalam waxau tilmaamay uu reebay nahaa rasuulu llahi sal l slama can akli kuli dii naabin min asibaac wa kuli dii mikhlabin min atayr nebigu wuxuu reebay dugaagga micida ku ugaarto in la cuno shimbiraha ciddida ku ugaarto wax ku dilo in la cuno waa reebay waxaa kalou rasuulku reebay alxumuru alahliya dameeraha hilibkooda nebigu waa reebay aayaddanna ma sheegin aayaddan dameerna laguma sheegin dugaaggii loogama hadlin waxyaabaha bal khamrigii iyo muskiraadkii aayaddan ma lagu sheegin iyaga marka waxay leeyihiin nusuustaa faraha badan ee nebiga sala allahu alayh waali wasalam waxyaaba uu reebay oona la cuno ay ku jiraan ayaa waxay nasakhayaan inta aayaddan mafhuumka aayaddan laga fahmayo leanna mafhuumka aayadda xasri baa ku jiro qul laa ajidu fiimaa uuxiya ilaya muxaraman calaa طaacimin yطcamuhu ilaa marka halkaasi nafyi iyo waxaa iyo adaat اlistihnaa oo ilaa ah baa isku yimid waa asaaliibta carabiga ee xasriga laga faa'iideysto waxayna ka dhigan tahay aayaddu intan bis baa xaaraam ah iyadoo la yidhi mafhuumku muxuu noqonayaa wixii aan ahayn intaan xaaraan ma ahna ka soo baxayso mafhuumkaa wixii lagu fahmi lahaa axaadiidtaas baa nasakday ayay leeyihiin culimada qaar ka mid a laakiin naskigaasi aada uma sii xoog badnaanayo maxaa yeelay aayad qur-aan dalaaladeeda ama maf manduuq ahaan ha looga fahmo ama mafhuum ahaan ha looga fahmo xadiid ma nasakhi kara aayad qur-aan leanna aayaddaa aada u xoog badan waxyaabaha isnasakhaya marka aayad iyo aayad xadiid iyo xadiid laakiin aayad in xadiid nasaqo culamaau ladi culamaau ama fuqahada islaamka culamaau lislaam uma badna ayb saa darteed marka aayaddan in la yidhaha waa mansuuqa ma ma xoog badna siday noqonee marka waxay noqonaysaa aayaddani nebiga su-aala la weydiiyey ku saabsan waxyaabahan intiiba uuna ka jawaabay ka dhalan maysa marka wixii uunan ka hadlin xaaraan ma aha ma ka dhalanayso haddii nusuus kale la helo oo xarimtay waa iyadoona taxriimkay gelay aayadday raacayaan ayb mid labaadna waxay tahay xadiidku waxbuu ku daray waxba ma nasakhin qur-aanku afar markuu sheegay xadiidkana in kalau ku daray sidii aan usoo marnay markaan ka hadlayna haweenka guurkoodu uu xaaraamta yahay ee la guursan karin qur-aanku dhowr buu sheegay waxyaaba uu ka tegayna waa jiraa qur-aanka oo sunnadu ay ka hadashay oo ay ka mid tahay gabar iyo eedadeed gabar iyo habaryarteed in la jamciyo sunnadaa ku dartay tanna sidii oo kale un weeyaan intaan baa qur-aanku sheegay sunnaduna waa ziyaada waxbay ku dartay waziyaadatu cala annasi laysat naskhan xanafiyada unbaa naski u taqaano taas oo kale laakiin culimada kale naski uma yaqaanaan ayb adu aqwaal sidaas oo kalea ku jirto iyo qowl kaleo isagu dhahayo aayaddan intay sheegtaa xaaraama bis oo iyada waxaa laga wariyaa ibnu cumar iyo caa-isha iyo waxay leeyihiin wax allaale wixii aan aayaddan ku jirin xaaraan ma aha oo marka waxaa soo gelayada dameerihii iyo waxyaabahaas laakiin nusuusta nebiga meel cidlaa ma dhacayso oo waxaa weeyaan waxaa fiican in la yidhaha aayadduna muxaramaaday ka hadashay axaadiidtana in kaley noogu dartay intaasaana lagu soconaya alimaamu shaafici isaga qaacidou u dejiyey waxyaabaha xaaraanta ah ee la cuno qaacidada u dejiyey waxa ay tahay wax allaaleh wixii aan nas ku soo aroorin xarimaayo isla markaana in la dilo aan lays amrin ama inaan la dilin lays amray carabtana aysan khabi khabaa-id ku tilmaamin oo aysan fool xumaysanin fa huwa xalaalun ayb wixii nas ka hadlay xaaraan uu ka dhigay waa waa xaaraan ayagu xagga dhig wixii aayad iyo xadiid aynan ka hadlinna xaggee la gelina waxaa la fiirinayaa xayawaankaas sharcigu hal ha la dilo inuu yidhi iyo in kale haddii uu yidhaahdo ha la dilo sida nebigu wuxuu yihi khamsun min alfawaasiq yuqtalna fi lxilli waalxaram dafada iyo dooliga iyo dibqallooca iyo waxyaabahaasuu sheegay wixii in la dilo lays amray in la cunaa waa xaaraam sababtoo ah dhib ku jiro iyo in la baabi-iyo iyaaba la doortayba shayga haddii in la baabi-iyo la doortay oo aan la dhaqaaleynin wuxuu ku tusayaa shaygaas isagaa marka dadku inuusan u noqon karin cunto wixii shaaricu yaan la dilin uu yidhi waxyaaba waxaa jira yaa nebigu uu reebay in la dilo kuwa iyaguna ma la cuni karo sababtoo shayga in la cuno maxaa ka horeeya in la qalaa ka horeyso horta haba dilin haddii lagu yidhi cunidiis waa u dhammaatay isagana intii midna laguma hayo waa la fiirinayaa marka carabtii qur-aanku waagii uu soo degayey fidradoodu ay saliimka ahayd shayga ay ku tilmaanto qurunsato oo la xumaado wax laga yaqiiqsoodo iyaga dabaa-icdoodu ay noqoto xaggooda ay ka noqoto ma la cunaayo iyadana oo aayatul acraafay gelayaano الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ilaa alla wuxuu yidhi waxaa khabaa-idka waa idinka xarimayaa nebiga ee dadkii marka nebigu uu ku dhex noolaa wixii ee fidradoodu ay muctadilka ahayd wax allaale waxa ay khubhi ku tilmaamaan xaaraan uu noqonayaa sida tixsiga iyo xasharaadka iyo waxyaabaha sidaas oo kale quraanshada iyo la cuni maayo leanna maxaa yeelay khabaa-id ay isaga darayaan ayb asalka marka qaacidadu sidaas waay adcimada wixii sidaas aan ahayn intaas waa xalaal asal in la cunay asal ku yihiin ayb qul waxaad tidhaahdaa laa ajidu ma helayo aniga fii maa kii dhexdiisa uuxiya la waxyooday ilaya aniga xaggayga la ii waxyooday muxaraman ma arkayo wax ku la xarimay calaa daacimin mid cunayo korkiisa laga xarimay kaasoo yadcamuhu cunayo ilaa an yakuuna inuu ahaanaya maahane meytatan bakti inuu ahaanaya maahane meytada la cuni maayo iyada waana soo marnay ow amase daman dhiig dhiigga oo masfuuxan qulqulayo dhiig shubmayo la shubay dhiigga laba waayo marka dhiigga shubmaayo lama ogola neefka marka la qalo oo kale dhiigga markaa xididka ka boodayo in inta la cabo ama weel loo dhigtee la cabaan lama ogola ayb masfuuxan markii la yidhi wasfigaas wixii aan sidaa ku tilmaanayn waa lawaa waa najaas ma ahan xaaraanna ma aha sida maalan dhiiggii wuxuu ku dhex jiraa dhuuxi laftiibuu ku dhex jiraa hilibkiibuu dhex galay dhiiggaasoo kale waa layska cafiyey ama masfuux maahano waa beerkii beer baa la cunayaa beerkii waa dhiig haddana maca daalika dhiig masfuuxa maaha midkan masfuuxa weeyaan midkan la xarimayo ayb ow amase daman dhiig dhiigga oo masfuuxan la shubay yuqaalu waxaa la yidhaahdaa safaxtu damahu idaa araqtahu haddaad daadisa dhiiggiisa asfaxuhu safxan fa huwa damun masfuux ayb ow amase laxma khinziirin hilib doofaar inuu yahay maahane fa inahu isagu rijsun damiirkan fa inahu yaa loo celinaa madkuurka oo dhan wixii lasoo xusay baktigu waa najaas dhiiggu waa najaas hilibka doofaarku waa najaas ayb ow amase fisqan fisqi inuu ahaanayo fisq daaca ka bax kaasoo uhilla loogu qayliyey markii la gowracayay ligayriillaahi ilaahay geyrkii bihi isaga loogu qayliyey waxaa marka jinniga iyo loo gowraco ama marka la qalayaba wax kale la sheego magacyo kale iyaguna la cuni maayo waa xaaraan waa intay ayagu su-aaleen marka intaas ayay kasoo baxday faman idura faman qofkii udura loo dhibaato geliyo gayra baaqin mid gardar mid yacni markaa gardarsanaya xaal ownan ahayn walaa caadin ku xadgudbayana xaal ownan ahayn marka mid gardarsanaya maaha oo waxa uu ku socdo macsi iyo maaha walaa caadin mid xadgudbayana maahano intii uu nafta ku ceshan lahaa ka badan mid cunaayo waa waa nin xadgudbayo kaasoo kale ayb fa ina rabbaka rabbigaa gafuurun mid dhaafid dembi dhaafid badan waayo raxiimun naxariis badan meeshaas marka de qofku haddii uu yahay qof dhib haddii loo dhibaato geliyo waxyaabahan oo ay caddaato sida loogu dhibaato gelinaya maxay noqonaya naftiisaa go-eyso hadduunan isticmaalin ama baahi darteed waaye ama waxaa weeyaan naftii baaba go-eyso haddii uunan isticmaalin waana muxaqaq waa la yeelaya shayga laakiin haddaad isagana waa isticmaali kartaa geyrkiisna waa isticmaali kartaa markaasi ma wuxuu noqonayaa marka xaalatu idiraar maa taas lagu tilmaamayaa maya ayb daawadii maalan doofaarna waa laga sameeyey geyrkiisna waa laga sameeyey waana la heli karaa ee markaasi inuu midda doofaarka isticmaalo danaa ii geysay maya ayb waxaana waxay tahay isaga maaha wax kale lama haysto haddii laga gudbana naftaa dhacayso waa intaas fa ina rabbaka rabbigaa gafuurun mid dhaafid badan waayo raxiimun naxariis badan wa cala aladiina haaduu xaramnaa kula dii dufur markuu alla kasoo hadlay ummaddan muxamediyada wixii iyaga laga xarimay ayaa haddana waxaa la galay wixii yahuud towreed looga xarimay arrintaana nebiga nebinimadiisay daliil u noqonaysaa ayoy tusaysaa sababtuna waxay tahay haddii nebigu waxna uunan qorin waxna aqrinin wixii iyaga laga xarimayna ou og yahay macnaheedu waxyigiisu waa dhab waaye wa cala aladiina kuwii korkooda haaduu yahuudoobay xaramnaa waxaanu ka xarimnay korkooda kulla dii dufurin mid kastoo ciddi u saaxiiba wa min albaqari lo-da xaggeeda iyo walghanami araygiina xaramnaa waxaanu xarimnay calayhim korkooda shuxuumahumaa baruurtooda caddiintoodaan ka xarimnay ilaa maa kii maahane xamalad ay qaaday duhuuruhumaa dhabaradoodu ay qaadeen wixii dhabarkoodu qaaday caddiinta dhabarku ou xambaaray maahane aw amase maa kii maahane ikhtalada ku darmay bicadmin laf ayb aw amase maa shay aw amase ilaa ma ha ilaa maa kii maahane xamalad ay qaaday duhuuruhumaa dhabaradoodu ay qaadeen aw amase alxawaayaa ilaa maa kii maahane xamalad ay qaaday alxawaayaa uurku jirta alxawaayaa marka waa intaan caloosha ku wareegsan meendhicirada iyaana loo jeedaa aw maa kii maahane ikhtalada ku darmay oo ku milmay bicadmin laf baruurtii laf ku milantay maahane dhex gashay dalika kaagaasi alamru arrinku ama alxukmu xukunku dalika kaagaas waay amase dalika kaagaas baan jazaynaahum ku abaalmarinay yahuud bibagyihim bisababi bagyihim gardaradooda darteed wa inaa anaguna la saadiquuna kuwa run sheegayaan nahay halkan marka wixii yahuud laga xarimay wa cala aladiina kuwii marka sababka looga xarimayna taxriimkaani waa taxriimu cuquubatin waibtilaa iyagaa lagu imtixaanay laguna ciqaabay taxriim noocaasa wa suuratu nisaa ana kusoo marno fabidulmin min aladiina haaduu xaramnaa calayhim طayibaati uxilat lahum wabisadihim can sabiili اllahi kahiira wacala ladiina kuwii korkooda haaduu yahuudoobayna xaramnaa waxaanu ka xarimnay kula dii dufurin mid kastoo ciddi u saaxiiba marka mid ciddi u saaxiiba maxaa laga wadaa xayawaanku laba nooc wa mid markaas yani qoob leh xaafir qoob u saaxiiba iyo mid markaasi oo qoob mid qoob u saaxiiba oo markaasi dhexdana ka jeexan ayb iyo xayawaanku noocyadiisa waxaa ka mid a kuwa aan meel jeexanba aan qabin oo aan qoob lahayn ee iyagu raafaf iyo wax lamida leh marka iyaga kuwa qoobkoodu qoob kale ama qoobkoodu jeexan yahay waa loo ogol yahay kuwa laga xarimay waxay tahay kuwa aan sidaas u samaysnayn maxay noqonayaan marka geela oo kale geeli waa laga xarimay yahuudi ma cunayaan leanna geelu raafafa uu leeyahay qoob male isaga nacan jeexan ma leh marka kulla dii dufur waxaa loo jeedaa isticaaraha ku jirtay yihaahdaan culimada qaarkood waxaana loo jeedaa goronyada iyo geela iyo booloboolada iyo wixii iyaga marka dhulka yacni si ballar ah ugu istaago ee aan markaasi god ka samayneynin dhulka ayb wacala aladiina haaduu xaramnaa waxaanu ka xarimnay kula dii dufurin mid kastoo ciddi u saaxiiba yacni waxay raafaf leh waay waana geela iyo goronyada iyo booloboolada iyo waxyaabaha sidaas oo kale a ayaanu ka xarimnay kuwii kalena marka waa min albaqari lo-dii iyo walghanami kuwa qoobka u saaxiibka waaye lo-dii iyo arigii xaggiisana xaggooda xaramnaa waxaanu ka xarimnay calayhim korkooda shuxuumahumaa baruurtooda lo-dii iyo arigii waa cuni karaan laakiin baruur maya caddiinta ma taabanayaan ilaa maa caddiin maahane ama baruur xamalad ay qaaday duhuuruhumaa lo-da iyo ariga dhabaradooda yacni baruurtu hadday dhabar saaran tahay waa la ogolyahay waa loo ogolaaday ayib awil xawaaya awil xawaaya ilaa maa maahane xamalad ay qaaday alxawaaya mandhicirada waxay qaadeen maahane kaa iyagana waa loo ogolyahay baruurta mandhicirka ku jirto ama uurku jirta ku jirto waa loo ogolyahay maxaa marka laga xarimayna waxaa laga xarimay baruurta dhinacyada iyo ku jirta iyo keliyaha midda korkeeda saaran iyo waxyaabahaas meelahaas aw amase maa kii maahane ikhtalada ou dheedheehay bicadmin laf baruurtii hadday laf dhex gasho waa loo ogolyahay iyadana dalika dalika kaagaasi jazaynaahum waanu ku abaa waan abaal marinay oo waan abaalinay bibaqyihim bisababi baqyihim gardaradooda darteed ayb wa inaa anaguna lasaadiquuna kuwa run sheegayaa nahay waxaanaan ka hadlaynaa inagaa ogow aqoonaan u leenahay run baanna ku sheegaynaa ayb aayaddan marka waa muxkama waana aayadda suuratu naxli loo soo celiyey wacala aladiina haaduu xaramnaa maa qasasnaa calayka min qablu maa qasasnaa calayka min qablu halkan waay marka naam tan lasoo qiseeyey meesha looga qiseeyey inta waay naam ayb ee waxay culimadu ka hadlaan yahuudda iyaga hadda haddaynan islaamin yahuudnimadooda baaqi ku noqdaan waxaan iyaga laga xarimay geel bay maalan qaleen geel iyaga waa laga xarimay diinkooda iyo towraad dhexdiisa hadday qalaan oo ay dakaad sharciya ku sameeyaan annaga ma naloo ogolyahay inaan cunno baruurtiibuu keenay siday noqonaysaa waa naloo ogolyahay leanna annaga sharcigeennu xaaraan noogama aha taas waa mas'alo masalada labaad waxay tahay iyaga laftooda hadda xaaraan ma ka tahay hadda xaaraan kama aha leanna sharcigoodii waa la nasakhay keenaan nasakhay hadda marka iyagu waa inay ama gaalnimo cad isaga taagnaadaan iyo madax adayg ama inay islaamaan hadday soo islaamaan baruurtu xalaalay u tahay leanna sharciga lagu dhaqmaayo waa qur-aanka ayb fain kadabuuka faqul rabukum duu raxmati waasicah walaa yuraddu baasuhu can ilqowmi اlmujrimiin fain kadabuuka hadday ku beeniyaan oo warkaa kugu beeniyaan oo arrintaa ma jirta ay ku yidhaahdaan faqul waxaad tidhaahdaa rabbukum rabbigiin duu raxmatin naxariis mid u saaxiiba waaye naxariista oo waasicatin aada waasac u ahoo dadka kala gaarayso oo gaal iyo muslimba naxariistiisa waa gaaraysaayoo gaalkana waa u dul qaadanayaa fasaadkaas iyo dhibkaas isagoo ku jiraba haddana u kaadinayaa ayb walaa yuraddu lama celiyo se ba-suhu ilaahay baaskiisa cani ilqowmi qole lagama celiyo almujrimiina dambaabay qolo dambaabeynna ilaahay baaskiisa laga celin maayo mar hadduu qabto fakan maayaan sayaquulu ladiina kuwii waxay dhihi doonaan ashrakuu shirkiga falay low shaa allahu allah hadduu dooni lahaa maa ashraknaa maa ashraknaa ma aanan shirki samayneen walaa aabaa-unaa innaga iyo walaa aabaa-unaa aabbayaalkeen walaa xaramnaa ma aanan xarimneen min shay-in ay shay-an waxba kadalika sidaadaasoo kale siday kuwan u beeniyeen kadaba aladiina kuwii way beeniyeen min qablihim iyaga ka horreeyey xataa intii daaquu ay ka dhadhamiyeen ba-sanaa baaskeenna ee qul waxaa tiraa nebiyow hal cindakum agtiina ma ahaaday min cilmin wax cilmiya agtiina ma yaallaa fatukhrijuuhu aada soo bixisaan marka lana annaga aad noo soo bixinaysaan ma haysaan iska eber lama rabo meel cidlaa in laga hadle cilmi ma haysaan meel ku qoran ood soo bixisaan in tattabicuuna maa tattabicuuna ma raacaysaan idinku ila danna mala awaal unbaad raacaysaan wa in antum maa antum idinku ma tihiin ilaa takhrusuuna dad un marka inaad odorosaysaan ood wax iska malamalaynaysaan maaha xaalkiinu wax kale ma aha aayaddan marka alla wuxuu ka hadlayaa wax ama xujo daliil ay gaaladu mar walba qabsadaan mushrikiinta oo ay u daliishadaan una xujaystaan baatilka ay ku taagan yihiin taasina waxay tahay qadarka alle ayay waxay u xujaysanayaan ama ay u daliishanayaan iyaga shirkigooda oo waxay leeyihin annaga haddii ilaahay uusan qadari lahayn mushrikiin maba noqoneenba maxay ka wadaan marka maadaama alle uu qadaray waa jecel yahay waay waxaanaan ku jirno waana sax marka waana masale muhiima in lagu baraarugo u baahan waxaa nimankan lagu haystaa maaha low shaa allahu maa ashraknaa hadduu alle uu dooni lahaa inaan hanuunno shirki ma samayneen sax waayo taas oo arrintaa iyadaa been maaha leanna haddii alle hanuunkooda ou doono iyaga ma baadiyoobi karaan qadarka allah socdo laakiin meesha lagu haystaa waxay tahay meesha lagu haystaa waxay tahay inay u daliishadaan shirkigooda inay qadarka daliil uga dhigtaan oo ay yidhaahdaan mar haddii ilaahayba qadaray waa wax ilaahay jecel yahay haddii kale waa naga celi lahay bay dhaheen maadaama uusan naga celinin oo shirkiga noo daayey macnaheedu waxay tahay shirkigu wax fiican inuu yahay taasay daliil u tahay bay dhaheen taasna marka waa khalad weyn leanna horaan uga soo hadalno waxaan dhahnay iraadada laba nooc waa iraada kowniya iyo sharciya haddii lagu yidhaha ilaahay gaalnimada ma doonay ma rabaa haabaa leedahay qadar ahaan waa rabaa ma jecel yahay hadday timaado iyo sharci ahaan maya gaalnimada ma jecla walaa yardaa licibaadihi lkufra ilaahay addoommadiisa kufri uga raalli noqon maayo ayb meeshaas marka ha xujaysanina laleeyahay qadarka marka wayna ku badan tahay suuratu naxlina waqaala aladiina ashrakuu low shaa allahu maa cabadnaa bay yidhaahdeen suuratu yaasiinna waxay yidhaahdeen sidoo kale waidaa qiila lahum anfiquu mima razaqakum allahu qaala aladiina kafaruu liladiina aamanuu anuطcimu man low yashaau allahu acamahu ama waxaan quudinaynaa nin hadduu ilaahay doono ou quudin lahaa isagaba nacam marka ilaahay baan wax siinin saasuu alla raalli ku yahay waay marka innaga waxba u taagi mayno wax siin mayno wax kastoo marka ay samaynayaane baatila qadarkay u xujaysan jireen mar haddii ilaahay saan qadaray waaba sax bay leeyihiin haddee ilaahay waxa uu qadaraa wax sharcan saxanna waa iskugu jiraa iyo wax sharcan aan saxnayn labadaba ilaa iimaanka iyo kufrigaba isagaa qadarey laakiin adiga ilaaha ii qadaray daliil kama dhigan kartid ayb meesha marka iyaguna arrinkoodu sidaas u ahayo suuratu lcaraafaan ugu tegaynaa waidaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum waidaa facaluu faaxishatan qaluu wajadnaa calayha aabaa'ana wallahu amaranaa biha marka allahna amraydaas maxay ka wadaan maadaama uu noo qadaray waabana amray waay maxaa iska galay marka qadarka iyo amarka sharciga waxba iskama gelin ayb walidaalika waxaa la yidhaha qadarku masaa'ibtaa loo deliishadaa ee laakiin looma deliishado macaayibta yuxtaju alqadaru yuxtaju bilqadari cala almasaa'ibi laa cala almacaayibi musiiba hadday kugu dhacdo allaa qadaray waa isku sabarsiinay waa la rabaa laakiin war waxaani maxaad u samaysay qaladka ilaaha ii qadaray lama ogola taas inkastoo alla qadaray haddana ilaahay sharcigiisii maahan sidaas sayaquulu ladiina kuwii waxay odhan doonaan ashrakuu shirkiga sameeyey low shaaa allahu allah hadduu dooni lahaa maa ashraknaa ma anaan shirki samayneen innaga iyo walaa aabaa-una aabbayaalkeen halkan sayaquulu baa la yidhi suuratu naxlina waaba dheheenba walaa xaramnaa ma anaan xarimneen min shayin ay shay-an waxbana iskama xarimneen waxaan aan xarimayno allah noo qadaray hadda haddii alla uu dooni lahaa maanaan samayneen kadalika sidaadaas kuwaana ay u beeninayaan ayaa kadaba aladiina kuwii ay u beeniyeen min qablihim iyaga ka horreeyey xataa daaquu ilaa ay dhadhamiyeen baasana annaga baaskeenna qul waxaa tiraa hal cindakum mal agtiina ma ahaaday min cilmin wax cilmiga agtiina ma yahay fatukhrijuuhu aada soo bixinaysaan cilmigaasi lana annaga aada noo soo bixinaysaan ma haysaan cilmi ma hayaan marka in tatabicuuna ma raacaysaan ilaa danna mala unbaad raacaysaan wa in antum maa antum idinku ma tihiin ilaa takhrusuuna inaad iska odorasaysaan maahan qul falilaahi alxujatu albaaligatu falow shaaa lahadaakum ajmaciin xaqiiqdi waatan marka qul waxaad tiraahdaa falilaahi alla oo keliya unbaa alxujatu xujadii ay u sugnaatay albaaliqatu xeel dheeray falow shaa-a hadduu alla dooni lahaa lahadaakum waa idin hanuunin lahaa ajmaciina dhammaantiinba xikmad allah ku jirta qaar inay uu hanuuniyo kuwana uusan hanuuninin qul waxaad tidhaahdaa falilaahi alla oo keliya unbay u sugnaatay alxujatu xujadii albaaliqatu xeelka dheeray falow shaa-a hadduu alla dooni lahaa hanuunintiina kulligiin lahadaakum waa idin hanuunin lahaa ajmaciina dhammaantiin qul waxaad tidhaahdaa haluma la kaalaya shuhadaa'akum markhaatiyaalkiina keena aladiina kuwaas oo yashhaduuna markhaati kacayaan ana allaha alla xarama haadaa kan inuu xarimay fain shahiduu hadday markhaati furaan been markhaati ah falaa tashhad adiga ha markhaati furin macahum la jirkooda walaa tattabic ha raacin ahwaa aladiina kuwii waxa ay jecel yihiin haraacin kadabuu biaayaatinaa aayaadkeenna beeniyey waladiina iyo kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhirada kuwa aan rumaynayninna hawadooda ha raacin wahum iyagu yacdiluuna ay yushrikuuna way u shirki samey way shirki falayaan birabbihim rabbigood bay la wadaajinayaan cibaadada qeyrkiisa qul waxaad tidhaahdaa halumma la kaaleeya shuhadaa'akum markhaatiyaalkiina halumma marka luqatu tihaama oo xijaazna ay ku jirto iyo maa xowlahaa luqadeedu waxay tahay halumma sidaas mufradkay ku imaaneen ama labo ha lala khitaabayo ama dad badan ha lala khitaabo ama naaga ha lala khitaabo halumma sidaa luqadan najdi iyo korna iyaga waxay geliyaan marka damaa-ir oo waxay leeyihiin markaa halumma kaalay halumii kaalay naag yahay halummaa kaalay alif ithnaayinkii bay gelinayaan halummu waawaljamaaciyi bay saa u gelinayaan halmumna naagaha markay la khidaabayaan luqada marka qoladaana sidaas waaye qur-aankuna de halumadaas sidaan unbay ku timid iyadoo mufrada ayb qul waxaad tidhaahdaa halumma la kaalaya shuhadaa'akum markhaatiyaalkiina aladiina kuwaasoo yashhaduuna markhaati furayo ana allaha alla xarama haadaa xarama inuu xarimay haadaa kan ishaarada xaggay ku dhacay waxay iyagu iska soo xarimeen ee khuraafaadka ahaa fain shahiduu hadday ka markhaati kacaan oo si beena uga markhaati kacaan falaa tashhad ha markhaati furin anta adiga nebi moxamedow macahum kuwaa la jirkooda weligaa markhaati beena ha furin walaa tattabic ha raacin ahwaa aladiina kuwii ahwaadoodana ha raacin kadabuu biaayaatina aayaadkeenna beeniyey gaaladu waxay rabaan oo ay jecel yihiin ha yeelin oo ha raacin waayo haddaad raacdo marka khasaaraad ku dambeynaysaa waaladiina kuwa hawadoodana ha raacin laa yu'minuuna bilaakhirati aakhirada aan rumayneyninna hawadooda ha raacin wahum iyaguna yacdiluuna birabbihim yacdiluuna la ekaynayaan birabbihim rabbigood hayrahu la ekaynayaan kuwa la simayo wixii uu lahaa heyrkiis la wadaajinayo qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum anlaa tushrikuu bihi shay-a waxay ka dhigan tahay marka meeshanna haddii sidaa xaalku uu yahay bal waxa alle na faray iyo wuxuu naga reebay maxay tahay marka ka-annahu marka alle wuxuu leeyahay shareecada iyo waxa aada idinku sharci ka dhigateen sharci maahan waxaase hadda dhageysta waxa sharciga dhabta uu yahay ayb qolo kasta marka meeshani waxunbay ku yeelanaysaa hadda waxaan soo haynay niman xayawaan xoolihii qaar iska xarimay beerihii qaarkood iska xarimay ilmahoodii dilayo sharaa-ic ayaga min cindihim samaystay alla marka wuxuu leeyahy waxaad idinku samaysanaysaan sharci maahane sharci haddaad rabtaan dhaba waa kana dhegeysta qul waxaad tidhaahdaa tacaalow kaalaya atlu aqriyee ficilkan waxaa lagu jasmiyey dalabka marka majzuumun bidalab qul waxaad tidhaahdaa tacaalow kaalaya atlu akriyee yacni waan idiin akrinayaa ayb dalabkaas buu jawaabna u yahay atlu akriyee maa kii xarama ou xarimay rabbukum rabbigiin uu xarimay calaykum idinka ou idinka xarimay yaan akrinayaaye kaalaya anlaa tushrikuu bihi shay-an huwa kaasi anlaa tushrikuu inaydnan shirki samaynin wa aydnan la wadaajinin bihi billaahi alleh shay-an waxba inaydnan la wadaajinin ayb wa bilwaalideyni wa an tuxsinuu inaad u ixsaan fashaan bilwaalideyni labadii idin dhashay ixsaanan ixsaan falid walaa taqtuluu hadilinina wlaadakum ilmihiina min imlaaqin faqri dartiis ama ceyr ka cabsasho aad ka cabsanaysaan darteed ha u dilinina ilmihiina naxnu annaga ayaa narsuqukum idin arsuqayna idinka iyo wa iyaahum iyagaba walaa taqrabuu ha u dhowaaninina alfawaaxisha dunuubta foosha xun maa wixii dahara muuqdayoo minhaa iyada ka mida iyo wamaa wixii batana qarsoonaaday walaa taqtuluu ha dilinina annafsa nafsad ha goyninina allatii nafsadda oo xarama allaahu alla uu xarimay dilkeeda ilaa bilxaqi xaq inaad ku dheehan tihiin maahane daalikum kiinaas baa wasaakum ou dardaarmay alla idinku dardaarmay bihi isaga lacallakum waxaad mudan tihiin tacqiluuna inaad wax garataan walaa taqrabuu ha u dhowaaninina maallalyatiimi agoonka maalkiisa ha u dhowaaninina ilaa bilatii xaaladii maahana hiya iyaduba axsanu wanaag badnayd xataa intii yabluqa uu gaarayo agoonku ashuddahu xoogaabidiisa wa awfuu oofiya alkeyla beega iyo walmiisaana miisaanka bilqisdi cadaalad ku oofiya laa nukallifu ma kallifayna nafsan naf ilaa wuscahaa tabarteeda unbaan ku kallifaynaa waidaa haddii qultum aada dhahaysaanna facdiluu cadaalad fala walow kaana haba ahaado qofka aada ku marqaati furaysaan daa qurbaa dhowaansho mid u saaxiiba wa bicahdillaahi ilaahay ballankiisana owfuu oofiya daalikum kiinaasaa wasaakum ou idinkula dardaarmay alle bihi maagana kaas ayaa alle idinkula dardaarmay daalikum kiinaasaa wasaakum uu idiin dardaarmay alle bihi isaga uu idinku dardaarmay lacallakum tadakaruuna likay tadakaruu saad u aansantaan wa ana haadaa kan inuu yahay baan idiin akrinayaa siraadii jidkayga ayb mustaqiiman xaal uu yahay mid toosan fatabicuu raacahu isaga raaca walaa tatabicuu ha raacinina assubula jidadka ha raacinina fatafaraqa jidadku markaa ay idinkala geyso oo jidadkaasi ay idinka leexiso bikum idinka ay idin leexiso oo ay markaa idinkala gegeyso can sabiilihi alle jidkiisa idinka leexiso dalikum kiinaasaa wasaakum bihi la idiin dardaarmay lacallakum tattaquuna likay tattaquu si aada markaa yacnii aada u dhowrsataan ood ilaahay uga cabsataan ayb saddexdan aayadoodba marka wasiyo iyo dardaaran baa yay kusoo wada dhammaanayaan qul waxaa tira nebigow tacaalow kaalaya atlu akriyee maa kii baan akrinayaa xarama rabbukum rabbigiin ou xarimay calaykum dushiina ou ka xarimay allaa tushrikuu dhowr icraab baa ku jirto in la yidhaahdo laada in laga dhigo zaa-ida oo macnuhu ou noqdo an tushrikuu an tushrikuu bihi shay-an inaad ilaahay xaqiisa cid kale wax ugu dartaan ila kaasi wuxuu ka mid yahay min jumlati almuxaramaat waxaa laga hadlayana maa xarama rabbukum waa shirkiguna waa xaaraam oo laada markaa sila in laga dhiga ama zaa-ida an tushrikuu marka ay noqoto amase in la yidhaahdo allaa tushrikuu jumladan fii maxalli rafcin la dhigo mubtadana loo soo qadaro tarkiibkuna ou noqdo huwa waxaan idin idinku aqrinayo allaa tushrikuu waaye la dhaho ayb sidaana marka waa jirtaa icraabyo kalena waa jiraano warkoodu hadda uu aada usii badanayo maada in laga bedelana waa dhici kartaa allaa tushrikooda oo la yidhaha qul taca waxaa tiraa tacaalow kaalaya atlu waxaan aqrinayaa maa baan aqrinayaa allaa tushrikuu baan aqrinayaa inaydnan shirki samaynin oydnan la wadaajinin bihi billaahi alla shay-an waxba intaba waa bannaan tahay ayb marka xaqii allah lagu bilaabay wa bilwaalideyni wa an tuxsinuu inaad u ixsaan fashaan bilwaalideyni labada waalidna ixsaanan ixsaan falid inaad u ixsaan fashaan oo markii laga yimaado de xaqa alleh cidda kale adiga wujuudkaaga sababta u ahayd abaalka kugu leh nicmada kugu leh waxay noqonayaan labadii adiga ku dhashay ayb walaa taqtuluu ha dilinina wlaadakum ilmihiina ha dilina min imlaaqin ceyr darteed faqri dartiis haw dilinina marka adda carabta min imlaaqinta caadadii carabta ay qabtaa saas iska ahayd ilmaha waa dili jireen weliba gaar ahaan gabdhaha waa duugi jireen waxayna u dili jireen cabsi ay ka cabsanayaan faqri marna faqri soo socday ka baqayaan marna faqri taaganay ka baqayaan suuratulisraa-na hadda waa ugu tegaynaayo walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaqin ayb naxnu narzuquhum wa iyaakum halkana naxnu narzuqukum wa iyaahum ayb labadii xaaladba khashyata imlaaqin hadda faqri ma jiro laakiin way ka cabsanayaan faqriga taas waa mid midda kalena waxa ay tahay hadda ayay haddaaba faqri haystaa labada waa la diiday marka meeshaan marka min imlaaqintu marka wasfi oo mafhuum yeelanaya maaha yacni cillo oo markaa iyada xukunka lagu dhisaya maahano la dhihi maayo haddaan faqri laga cabsanaynin ilmaha waa la dili karaa kama soo baxayso ee ayaga qaalibka say wax u dili jireen unbuu qur-aanku ka warramay sidaas si ka duwan haddii la helo dad wax ku dilaayo oo ilmaha laynayo oo ilmaha dilaayo faqri cabsi ay ka cabsanayaanna aan ahayn ma bannaana xataa oo maalan hadda dadku sidooda badan waxay wax ku dilaan hab kale ay dadku hadda wax u dilayaan oo habkay u dilaan waa habab kala duwan waxaad arkaysaa gabar iyo wiil waa isqarsanayaan iskuulay dhigtaan ama waxay dhigtaan jaamacad waa isqarsanayaan hoostay iska guursanayaan guur aanba sax ahayn uur baa imaanaya marka uur markuu yimaado waxaa la leeyahay de saannama anfacdo waalidkii waa laga cabsanaa amase waxaaba dhici karta waana waxyaabahaasna marar badanaan aragnaayo na soo maraan iyagoo marka dad isku rafaadsanoo yacni waxaasi marka arrintaa ay isku dirtay dhibkooda markaasa waxaa imaanaysa marka in meeshaasi marka waxaa imaanayso in uurkii marka lasoo tuuro lasoo rido bannaanka lasoo dhigo yaa imaanayso oo ilmihii marka ama lasoo xaaqo ama bannaanka la keeno mararka qaarna waxay noqonaysaa zina iyo wax lamida ayay intay gabadhu ku dhacdo waxyaabihii sharcigu uunan ogolayn inta la sameeyo khalwo iyo isla safrid iyo meele isla seexad iyo inta la galo ayaa markaa uur baa dhacaya si zina ah ku imaanayo markaasaa laleeya intaan is ceeb intay imaalahayd bannaanka ha lasoo dhigo bannaanka la keenaa waxyaabahaas oo dhan say doontaba ha ahaato in ilmo markaa la dilo sifa kastooba loo dilayo ma bannaana dunuubta waaweyn bayna ka mid tahay waxaa kaloo intaanan ka bixin qodobkan yacni muhiim ah dadka caafimaadka ka shaqeeyo in badanoo kamida inay ilaahay ka cabsadaan dad waxaa jira ku howlan arrintaas oo ilmaha soo xaaqo waddan aan sharci jirin wax laga cabsanaayo male nadaam maxkamadeedoo saxiixa male oo laga cabsado markaasaa ninkana gabadhan baa u imaanaysa soo rid falaq uu soo siinaa waxaa kaloo dhacda xataa mararka qaar ninka iyo naagta isqabaa intay isku xumaadaan naagtu xumayn ay ninka xumaynaysa darteed ilmaha inay usoo tuurto waa dhacdaa iyada lafteeda nacam nin bay u tegaysaa markaasaa iga soo iga soo tuur markaasuu birihiisa intuu geliyo banaanka soo dhiga qaar waa ku dhintaan xataa inta waxaas la sameynaya leanna meelo aan hagaagsanayn ama yacni waxaan nadaamsanayn ama wax lala dhuumanayo sidiisaba waxaa laga yaabaa intuu dhiigbax fara badan ku yimaado kow inay dhahdo waan aragnay iyada lafteeda wax saas u dhintay xaggee uso xaggeen u soconnaa marka meel daranaan ku soconnaa shaki male leanna umuurihii ijtimaaciga ma toosna waalidkii ma toosna wixii markaa maamulka iyo markaa iyo dadkii ayaan maamulayaal unahay dhahayay ma toosna kan laftiisa diinta iyo u nisbo sheeganaya nikaax beena u sameynayaa lacag yar haddii loo taago kan isbitaalka joogo sidaas usoo xaaqayaa shilin yar haddii la siiyo dad nooceen markaan noqonaynaa marka ummaddan marka halkaas waay meesha loo dhintay nacam arrintaa marka dhibaato waayo weliba waxaan aada ugaar u ogahay yacni nin baa beri wuxuu yidhi toddobaatankii meelahaas yaan waxaan waxaan ahaa buu yidhi nin kalkaaliya caafimaada waxaanan ku shaqaysan jiray buu yidhi markii dambena wuxuu waxay sababtay arrintii ilmaan ku korsaday muddaan ilmo ku korinayo yidhi waxaas markii dambe waxaa igu dhacday buu yidhi hurdadiiba inaan waayo markaan seexdaba sanka iyo meel walboo furan burtuqyo waxaa kasoo baxaayo hilbo gogo-ay baa kasoo baxayo yihi meel walbo hurdaan iska waayay si kastoon yeelay ilmihii mid kamidana wuxuu yihi xabaduu igu dhuftay ku kale waa waashay naagtii waa waa ka tagtay dhulkaas gaaladay uga tagtay mambuud buu noqday marka nin la tuuray oo noloshii ka hallawday buu noqday sanawaad buu isagu marka ilmo soo haleynayo markaasaa ilaahay sidaas ku imtixaanay isagu markaas wuxuu laha war ilaahay inta loo towbad keeno dadka caafimaadka ka shaqeeyo ayuu waxu sheegayo wuxuu lahay war war is ilaaliya war is-ilaaliyu lahaa nacam qofku marka haddii meel walba xumaati iyo dhibaato un ay jirto waa khatar ayib waxyaabaha marka in layska ilaaliyo xaalaadka qaar waa dhici kartaa ilmaha haddii haweentii aan la badbaadi karin ilmihiina ay markaas ilmo meeyda ay yihiin haddii lala sugana ay dhici karto inay iyadaba dhimato marka in lasoo xaaqo waa bannaan tahay taas maaha waxaan ka hadlaya laakiin bilaa macno in laysaga soo xaaqo ama la yidhaahdo waxaanay awalba wacalow ahaa ama yacni hadda in guur laygu ogaado ma rabo iyo uurka hadda ma rabi iyo wax nooca in layskaga soo saaro aaday khatar u tahay walaa taqtuluu ha dilinina awlaadakum ilmihiina min imlaaqin faqri dartiis ha u dilinina idin haya markaas naxnu annagaa narsuqukum idin arsuqayna idinka iyo wa iyaahum iyagaba walaa taqrabuu ha u dhowaaninina alfawaaxisha dunuubta foosha xun maa waxa dahara muuqdo minhaa muuqdayo minhaa iyada ka mida iyo wamaa wixii batana qarsoonaaday walaa taqtuluu ha dilinina annafsa nafsadii allatii nafsadda oo xarama allaahu alla uu xarimay ilaa bilxaqi xaq inaad ku dheehan tihiin maahane halkaana marka ibnu jariir qurtubi mufasiriinta o dhan waxay leeyihiin annafsa ayaa laga cabiray lama dhihin keliya mu'min ha dilinina bis lama dhihin annafsa waa ka guda weyn tahay mu'min waxaa soo gelaya marka gaal dilkiisu ounan bannaanayn gaal dilkiisu ousan bannaanaynna waa ku jiraa ayb walaa taqtuluu ha dilinina annafsa nafsadii ha gooyninina allatii nafsadda oo xarama allaahu alla uu xarimay ilaa bilxaqi inaad ku goynaysaan ma ahane ayb marka midka xarbiga ama cahdiga midka waxaan ujeedaa mucaahadka ama kan dimiga amase kan markaasi qof muslima magan geliyey oo uu shaqo u haayo shaqo markaas muslimna aan dhib ku haynina isaga markaas uu keensaday si uu shaqo ugu qabto wixii sidaas oo kale marka dilkoodu uunan bannaanayn in la dilaa waa dembi kabiira ah waa ilaahayna looguma dhawaado taas ayb dalikum kiinaasaa wasaakum bihi alla uu idinku dardaarmay lacallakum tacqiluuna likay tacqiluu saad wax u garataan walaa taqrabuu ha u dhowaaninina maala alyatiimi agoonka maalkiisa ilaa bilatii xaaladii hiya iyaduba axsanu wanaagga badnayd maahane xataa intii yabluqa uu ka gaaro ashuddahu xoogoobidiisa suuratu nisaa baan kusoo marnay ashuddahu waxay tahay wabtalu lyataama xataa idaa balaguu nikaaxa fain aanastum minhum rushdan meeshaas waa marka wa owfuu oofiya alkeyla beega oofiya walmiisaana miisaankana oofiya bilqisdi cadaalad ku oofiya beegi iyo miisaankii hays khiyaaninina waa suuqa khiyaanada ka dhaafa oo khiyaanada suuqa iyaduna waxay sababtaa dadka ilaahay inuu barakadiisa ka xirmaan ka xirmaaniyo laa nukallifu ma kallifayno nafsan naf ilaa wuscahaa iyada tabarteeda wixii ah un baan ku kallifaynaa wa idaa qultum haddaad wax sheegaysaan ood wax dhehaysaanna facdiluu cadaalad fala ama dadka ka warrama waxay yihiin markaad ka hadlaysaan amase markhaatida iyo ku hadla marba haddaad hadlaysaan cadaalad ku warrama cadaaladdu nin walbaa waa ku waajib nin walbaana waa u waajib walow kaana haba ahaado daa qurbaa qaraabo mid u saaxiiba haba ahaado kan lagu markhaati furayo wa bicahdillaahi ilaahay ballankiisa owfuu oofiya dalikum kiinaasaa wasaakum bihi alla idinku dardaarmay lacallakum tadakaruuna saaad u waansantaan wa ana haadaa siraatii mustaqiiman wa ana haadaa kan inuu yahay baan idiin aqrinayaa siraatii jidkayga inuu yahay mustaqiiman xaal uu yahay mid toosan fatabicuu raacahu jidka isaga raaca jidkaas walaa tatabicuu ha raacinina assubula jidadka ha raacinina nebigu intuu qad xariiqay dheer sala allahu calayhi wasalam ayuu dhinacyadana wuxuu ka bixiyey jidad yaryar markaasuu yidhi hada siraadu lmustaqiim waa kan jidka toosan jidadkan kalena mid walbaa shaydaan baa fadhiyo qofka soo jiidaya marka walaa tatabicu subula laba macnaba waa ku jiraa subul alyahuudi wanasaara tafsiir labaadna wuxuu yahay walaa tatabicu subula subula ahli lahwaai walbidac dadka ahlu ahwaada ahlu bidaca jidkooda ha raacinina muslimiinba ha ahaadaane fatafaraqa jidadku marka ay idinka leexiso bikum idinka can sabiilihi alle jidkiisa ay idinka leexiso markaa tafaraqa faacilkeedu waa subusha fatafaraqa marka uu idinka leexiyo jidadku ay idinka leexiyaan oo ay idinla leexdaan bikum idinka can sabiilihi jidkiisa ay idinkaga lee idinka leexiyaan o idinkala leexdaan ayb dalikum kiinaasaa wasaakum bihi alla idiin dardaarmay idinku dardaarmay lacallakum tattaquuna likay tattaquu saaad u dhowrsataan oo ilaahay uga gaashaamataan uma aataynaa muusa alkitaaba tamaama cala aladii axsana watafsiila likuli shayin wahudan waraxma lacallahum biliqa'i rabbihim yu'minuun uma markaa kadib intaa kadib umadaani marka sheekada ayay ka hadlaysaa sheekadan aan kasoo hadalnay kadib ee hadda humadan mid zaman ku xiriirta maaha leanna innaga kitaabkeenna iyo kii muuse ka muusaa horreeyey marka humadu maahan marka tartiib zamani ah ma laga hadlaayo ee waxaa laga hadlaya waa ta waa tartiib ikhbaari ah uma markaa kadib intaa kadib aataynaa waxaanu siinay muusaa muuse alkitaaba kitaabkii baan siinay waa towraade tamaaman dhammaystirid darteed baanu u siinay calaa cala aladii liajli ladii kii dartiis aanu ugu dhammaystirayno axsana muuse uu wanaagga ku sameeyey wanaaggii uu marka muuse sameeyey dartiis ayaanu kitaabkan u siinay dhammaystir aan nicamkeennii u dhammaystirayna yaa darteed marka sidaa haddaan dhahno tamaaman waa mafcuulu liajlihi ayb ayb waa mafcuulu liajlihi marka ay itmaaman dhammaystirid aan dhammaystirayna nicmadeenna aan korkiisa ku dhammaystirayna maxaanan ugu dhammaystiraynaana cala aladii liajli ladii kii dartiis axsana oo wanaagga falay muuse wanaaggii uu sameeya waxaa loogu abaalmariyey sidaan in ilaahay kitaab siiyey macna waa taas tamaaman in la xaaleeyana waa iska bannaan tahay masder oo xaale la xaaleeyo uma markaa dabadeed aataynaa waxaanu siinay muusa muusa alkitaaba baan siinay intaa kadib yacni aataynaa muusa muuse waxaanu siinay alkitaaba kitaabkii tamaaman xaal uu yahay dhammaystir kitaabkaa laga xaalayna cala aladii kii korkiisa ou dhammaystirayo axsana wanaag badan wax wanaag badan ayuu dhammaystirayay nebiyullaahi muuse kitaabkiisa wa tafsiilan xaal uu yahay kala dhigdhigitaan likulli shayin shay dhammaantiis wa hudan xaal uu yahay hanuun ku hanuuninayo wa raxmatan naxariis xaal uu yahay lacallahum waxay mudan yihiin qoladii markaa nabiyullaahi muuse ummaddiisii yu'minuuna inay rumayna inay rumeeyaan biliqaa'i rabbihim rabbigood la kulankiisa inay rumeeyaan bay mudan yihiin marka likay yu'minuu biliqaa'i rabbihim baana sidaa u siinay ayb haddii marka tamaamanta wejgii hore lagu socdoon la xaalaynin mafcuululyajli laga dhigana wa tafsiilan iyadaad ku cadfaysaa wahudan wa raxmatan kulli waa isku daba qabanaysaa ayb whada kitaabu anzalnaahu mubaaraku faاtabicuuhu wاtaquu lacalakum turxamuun wahaadaa kani kitaabun kitaab weeyaan kitaabka oo anzalnaahu aanu soo dejinnay mubaarakun kitaabka oo mubaarakun la barakeeyey fatabicuu raacahu kitaabka raaca wataquu ilaahay ka cabsada ama dhowrsada oo inaad ka jeesataan kitaabka iska ilaaliyo ka dhowrsada lacalakum turxamuuna likay turxamuu si laydinkugu naxariisto an taquuluu kitaabka waanu soo dejinay an taquuluu lianlaa taquuluu inaydnan dhihin inamaa wax kale maahana unzila alkitaabu kitaabkii waa la dejiyey calaa daa'ifatayni laba qolo korkood ayaa lagu dejiyey min qablinaa annaga naga horreeyey yaa kitaabkii lagu soo dejiyey yahuudiya nasaaro waaye wain kunaa waxaana wain hushaniya kunaa waxaan ahayn annagu can diraasatihim aqrintooda lagaafiliina kuwa moog oo kitaabkoodii marka inaan akrinno luqadoodii buu kusoo degay inaan akrinana waxaanu ahayn lagaafiliina kuwa markaa ka dhoohan oo aan aqrin karin ow taquuluu ow amase taquuluu lianlaa taquuluu inaydnan dhihin low annaa low haddii annaa anagu unzila la dejiye la dejiye calaynaa annaga korkeenna alkitaabu kitaabka dusheenna haddii lagu soo dejin lahaa lakunaa waxaanu ahaan lahayn ahdaa kuwa ka hanuun badan minhum iyaga faqad xaqiiqa ah jaa-akum waxaa idiin timid bayinatun xujo cad bayinada oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay ama min rabbikum xagga rabbigiin baa idinkaga timid wahudan hanuun baa idiin yimid waraxmatun naxariis baa idiin timid faman yaa adlamu ka dulmi badan miman axad kadaba beeniyey biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa beeniyey wasadafa jeedsaday wasadafa jeediyey annaasa dadka canhaa aayaadkii ka jeediyey sanajzii waan abaalmarin doonaa aladiina kuwa yasdifuuna jeedinayaan dadka can aayaatina aayaadkeenna kuwa ka jeedinayo suu alcadaabi cadaab midkiisa xun ayaanu ku abaalmarinaynaa bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshahooda ay ahaadeen yasdifuuna inay markaas yacni xaqii ay ka leexinayaan dadka oy ka jeedinayaan halkanna marada kitaabkii alle iyo siduu ahaa iyo waxaa loo soo dejiyey an taquuluu lianlaa taquuluu inaydnan dhihin baanu kitaabka usoo dejinnay inamaa unzila alkitaabu kitaabka waxaa lagu soo dejiyey calaa daa'ifatayni laba koox min qablinaa annaga horteen wain kunnaa wain hushaaniya kunnaa waxaanu ahayn can diraasatihim aqrintooda oo aan aqrinno iyaga luqadoodii lagaafiliina kuwa moog oo ka dhoohan yacni haddii qur-aankan waxaan usoo dejinay inaydnan dhihin towreedna wuxuu kusoo degay luqa cibraaniya injiilna luqa suryaaniya uu kusoo degay labadaas luqana annaga ma naqaano si aydnan u dhihin qur-aan carabi ah ood fahmaysaan baa laidiin soo dejiyey meeshaa marka maxaa laga qaadana qur-aankan alla ugu talagalay ilaa qiyaami saaca inuu socdo ee uu af carabiga kusoo dejiyey luqada carabigu qof walba inuu barto in laga rabo leanna hadda qof ma dhihi karaa aniga kitaab haddii luqadeyda haliigu halaiigu soo dejiyo haddii kale xujadii iguma oogmin qofna ma dhihi karo leanna qof walba maadaama qur-aan dambe uunan soo degaynin kitaab dambe nebi dambe uunan imaanaynin taas waxay ka dhigan tahay marka luqada kitaabkan in la barto si loo fahmo ayb carabigii marka wuxuu noqday luqa caam ah qof kastoo muslima inuu wax ka ogaado laga rabo ayuu noqday ayb ow taquuluu ow amase taquuluu lianlaa taquuluu inaydnan dhihin low haddii anaa annaga unsila la dejin lahaa calaynaa korkeenna alkitaabu kitaabka korkeenna haddii lagu soo dejin lahaa lakunaa ahdaa minhum waxaanu ahaan lahayn kuwa iyaga ka hanuun badan waana yidhaahdeen sow maaha waaba dheheenba fii suurati faatir allah wuxuu yihi waaqsamuu billahi jahda aymaanihim lain jaa-ahum nadiirun layakuununna ahdaa min ixda alumam way yidhaahdeenba marka ayb intay waxay ku dhaarteen hadday aayad noo timaado oo ama kitaab uu noo yimaado waxaanu noqon lahayn labadan ummad yacni ummad ka hanuun badan oo ka hanuun badan ayb way yidhaahdeen iyagu markaa ayb faman yaa qad faqad xaqiiqeaha jaaat jaa-akum waxaa idin yimid bayinatun baa idin timid bayina bayinada marka ficilkeeda taana waa la gelin karaa waana laga bixin karaa labadana qur-aanka waa kusoo aroortay qad jaa-atkum bayinatun iyo qad jaa-akum bayinatun labada waa timid leanna bayinada waxay tahay markaasi taaniidkeedu waa iska macnawi ayb faqad xaqiiqeaha jaa-akum waxaa idin yimid bayinatun xujacad min rabbikum bay idinkaga timid xagga rabbigiin wahudan hanuun baa idin yimid iyo waraxmat naxariis faman yaa adlamu ka dulmi badan minman axad kadaba beeniyey biaayaati illaahi alla aayaadkiisa beeniyey wa sadafa sadafa laba tafsiiraa ku jirta tafsiir wuxuu ka dhigayaa ficilkan ficil oo laazim ah laazim macnaha aan mafcuul u tallaabaynin macnuhu marka muxuu noqonayaa acrada faman yaa adlamu ka dulmi badan minman qof kadaba biaayaati illaahi beeniyey wasadafa haddana jeestay canha aayaadka alle ka jeestay tafsiir saas ibnu cabaas iyo mujaahid iyo qataadana sidaas qabaan wasadafa bimacnaa acrada marka la yihaahdo wuxuu noqonayaa ficilku wuxuu noqonayaa laazim suddi isaga ficilkani wuxuu ka dhigay ficil mutacaddi ah wuxuuna ka macneeyey marka wasadafa ay wasadda lejeediyey manciyey annaasa dadka canhaa ilaahay waddadiisa xujadaas cad ka leexiyey macnahaas dambe ayaana sheekh maxamed alamiin shanqiiti ou rajaxay leanna wuxuu leeyahay icraadku faman adlamu miman kadaba biaayaati illaahi buubu ku jiraa ninku hadduu aayaadkii alla beeniyey jeesasho ka daran maba jirtaba taas jeesashadii marka waa lasoo sheegay wasadafadan macno labaad marka inay keento yaa fiican macnaha labaadna wuxuu noqonaa iyagiina waa jeesteen dadkiina waa ka celiyeen wasadafa canha ay wasadafa annaasa dadkiina ka celiyey canhaa bayinadaa xaggeeda ka celiyey sanajzi ladiina kuwii waan abaalmarin doonaa yasdifuuna ka celinayeen dadka can aayaatina aayaadkeenna su-al cadaabi cadaab midka ugu xun bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshahooda ay ahaayeen yasdifuuna inay ka celinayaan dadka xaqaasi hal yanduruuna ilaa an taأtiyahum اlmalaa'ikatu aw yaأtiya rabuka aw yaأtiya bacdu aayaati rabbik hal yanduruuna ma sugayaan kuwani ama maa yanduruuna ma sugayaan ilaa an taأtiyahum اlmalaa'ikatu malaa'igtu inay u timaado unbay sugayaan aw amase yaأtiya inuu u yimaado rabuka rabbigaa inuu u yimaado lifasli اlqadaa dadka inuu kala bixiyo uu u yimaado bilaa kayfin ayb aw amase ya-tiya inuu yimaado bacdu aayaati rabbika rabbigaa aayaadkiisa wax ka mid a yowma maalin ya-ti uu imaanayo bacdu aayaati rabbika rabbigaa aayaadkiisa qaar qaar ka mida maalinka ay imaanayaan laa yanfacu ma anfacayo nafsan naf iimaanuhaa iimaankeeda ma anfacayo nafsadda oo lam takun aan ahayn aamanat inay rumaysay min qablu hadda ka hor ow amase kasabad inay shaqaysatay fii iimaanihaa iimaankeeda dhexdiisa khayran ay shaqaysatay aan ahayn qul waxaad tidhaahdaa intadiruu sugta inaa anagu muntadiruuna kuwa suganayaan nahay hal yanduruuna ma sugayaan oo ma suganayaan beenintan ay rususha beeninayaan inkiridda qur-aanka ay inkirayaan ma waxay sugayaan un ilaa an taatiyahum lmalaa'ikatu malaa'igtu inay u timaado liqabdi arwaaxihim waxay ugu imaanaya malaaigta arwa arwaaxda inay ka qaado aw amase yaatiya rabuka rabbigaa inuu u yimaado lifasli lqadaa buu u imaanayaa bilaa kayfin daymaatinkuna ilaahay sifo uu leeyahay waa wajaaa rabuka walmalaku safan safan aayaddanna waa tanaa ayb axaadiidta nebigana way tilmaantay inuu alla subxaanahu watacaala uu imaanayo maalinta qiyaamaha lifasli lqadaana uu u imaanayo ayb ow ya-tiya ama inuu yimaado miyay sugayaan un bacdu aayaati rabbika rabbiga aayaadkiisa qaar ka mid a xadiidkii muslim wuxuu ku fasiray aayaadkan wuxuu ku fasiray duluucu shamsi min maqribiha qoraxda inay kasoo baxdo meeshay u dhacdo taa un miyay sugayaan ayb yowma maalin ya-ti ou imaanayo bacdu aayaati rabbika rabbiga aayaadkiisa qaarkood maalinkay imaanayaan waa qoraxdu markay galbeed kasoo baxdee laa yanfacu nafsan naf ma anfacayo iimaanuhaa iimaankeeda ma anfacayo naf nafsadda oo lam takun ay aan ahayn aamanad inay rumaysay min qabl markaas ka hor nafsad aan hadda ka hor rumaynin iimaanka ay maalintaa la timaada ma anfacayo ow amase kasabad nafsadda oo lam takun kasabad aan ahayn inay kasbatay fii iimaanihaa iimaankeeda dhexdiisa khayran inay ku kasbatay aan ahaynna markaa khayrka ay kasbataa waxba u tari maayo laba qolow naf aan awal rumayninna hadda markaas inay wax rumaysaa waxba u anfici maayo mid awal rumaysay laakiin daacadii aan la imaaninna maalinkaa inay tiraahdo daacadii aan shalay la imaan waayaan maanta la imaanayaa iyada maya oo daacadaasi waxba u tari mayso intii horay ugu joogaysaa wa qul waxaad tidhaahdaa intadiruu sugta inaa anagu muntadiruuna kuwa koranayaan nahay ina aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiican lasta minhum fii shay ina aladiina kuwa faraquu kala geeyey diinahum diinkooda oo diinkoodii ku kala tegay wa kaanuu ahaadeen shiican koox koox noqdeen lasta ma tihid adiga minhum iyaga xaggooda fii shay-in waxna kagama sugnid kuwaas inamaa wax kale maana amruhum arrinkoodu ilallahi alla xaggiisau ahaaday uma markaa dabadeed yunabi-uhum alla waa ugu waramayaa bimaa wixii kaanuu ay ahaayeen yafcaluuna inay samaynayaan ayb ina aladiina kuwa faraquu kala geeyey diinahum diinkooda ayb laba qiraa oo iyadana sabciyataan ah waxay leeyihiin ina aladiina faaraquu diinahum ayb macnuhuna marka wuxuu noqonayaa ina aladiina kuwa faaraquu ka baxay diinahum diinkooda ay kharajuu min diinihim diinkooday ka baxeen watarakuuhu waa iskaga tageen ayb xamze iyo kisaa-i sidaasay akhriyeen inta kalena faraquu bay akhriyeen waa shideen macnuhuna marka waxay tahay jacaluu diin allahi wa huwa waaxidun diina ibraahim adyaanan mukhtalifa diintii nebi ibraahim bay diimo badan kaso ka dhigeen oo iyadoo hal xabaa fatahawada qowmun watanasara qowmun macnahaas marka wa kaanuu shiyacantaana ku tusayso aayadda marka haddii si kale si kastaa loo dhigo gaaladana waa soo gelayaan muslimiinta firaqooda ee ahlu bidacana way soo gelayaan oo mufasiriintu waxay yidhaahdeen hum asxaabu lbidaci washubuhaat min hadihi اlumma cumar bnu lkhadaab baana laga wariyey sidaas waxaa cumar bnu lkhadaab laga wariyey rasuulka inuu caaisho ku yidhi yaa caaishatu ina aladiina fa ina aladiina faaraquu diinahum wakanuu shiican hum asxaabu اlbidaci washubuhaati min hadihi اlumma ibnu kahiirna ibnu mardaweyhi buu u tiiriyey aharka marka marfuucnimadiisu ma ansa xadiidku marfuucnimo uma ansaxayo laakiin mawquufnimo iyo waa u ansaxayaan aayadduna aayad caama weeyaan nusuus badan baana nebigu ku tilmaamay ummadaanu inay dhowr qolo u kala baxayaan firqooyin kala duwan ay noqonayaan hal firqana ay tahay midda markaa xaqa ku taagnaanayso ayb man jaa-a bilxasanati falahu cashru amhaaliha man qofkii jaa-a la yimid bilxasanati xasana qofkii la yimid xaalad hagaagsan falahu wuxuu leeyahay cashru amhaalihaa iyada oo kale tobankeed ayaa usugnaaday uu leeyahay waman qofkii jaa-a la yimid bisayi-ati xumina falaa yujzaa la abaalmarin maayo ilaa milahaa falaa yujzaa la abaalmarin maayo huwa isaga ilaa milahaa iyadoo kale unbaa lagu abaalmarinayaa wahum iyaguna laa yudlamuuna la dulmin maayo qul waxaa tidhaahdaa inanii aniga hadaanii rabbii rabbigay waa i hanuuniyey ilaa siraatin jid intikaa buu igu hanuuniyey mustaqiimin toosan diinan buu igu hanuuniyey alle qiyaman ama qayiman toosan diin toosnaan badan oo toosan ayuu alle igu hanuuniyey millata ibraahiima ibraahim diintiisii buu igu hanuuniyey xaniifan xaal uu yahay ibraahim mid shirkiga kasoo leexday oo towxiidka u leexday ayb wamaa kaana maunan ahayn ibraahim min almushrikiina gaalada ka mid maahayn mushrikiinta qul waxaa tidhaahdaa ina salaatii salaadayda aan tukanayo wa nusukii gowracayga wa maxiyaaya noloshayda wa mamaatii geeridayda lilaahi allay u sugnaatay rabbi alcaalamiina ahaa yacnii aniga nolosha iyo dhimashada iyo noloshaydu siduu alla u leeyahay cibaadadaydana isaga keliya iskale waana macnaa aada u weyn ayaa ku jiro leanna iyagu way yaqaaneen nolol iyo geeri waxaa wax dilayo wax nooleynaya allah inuu yahay way jireen dad duhriyiin la dhihi jiray oo iyaga waqtigaana dilaya iyo dhaho laakiin ma tiro badnayn waxaas ayb iyaga mar noloshii iyo hadday garanayeen baa hadda aayadan allah wuxuu leeyahay nolosha iyo geerideyda allah iskale sidaas in la eg salaadii iyo gowracina allah iskale marka afcaasha alle uu leeyahay sida loogu keli yeelo ayaa qasadkana in isaga keliya loogu keli yeelaa ay waajib u tahay laa shariika ku wax laleh lahu alla wax laleh uma sugnaanin laa shariika mid wax laleh oy wax ugu darsan yihiin lahu lilaahi alla uma sugnaanin wabidalika kaagaas ayaana umirtu la i amray waana aniguna awalu lmuslimiina muslimiinta kan ugu horeeyaan ahay ummaddan muslimiinteeda ka ugu horeeyaan ahay ama awalu lmuslimiin baan ahayo xagga hoggaansanka diyaaraan ahay qul waxaa tidhaahdaa agayr allaahi alla heyrkii miyaan abqii jerinayaa oon doonayaa rabban rabbi ahaan rabbinimo ilaahay heyrkii miyaan raadinayaa yaan ka raadinayaa wa huwa walxaal huwa isaguna rabbu kulli shayin shay kastaa rabbigiis uu yahay kan abuuray walaa tagsibu ma kasbanayso kullu nafsin naf dhammaanteed ilaa calayhaa waxay kasbatay korkeeda unbuu ahaanayaa iyada dusheeda unbuu ahaanayaa ayb walaa taziru ma xambaarayso waasiratun naf dambowday wisra ukhraa mid kale dembigeed xambaari mayso ma qaadayso uma markaa dabadeed ilaa rabbikum rabbigiin intii ka ayaa marjicukum rujuucukum noqoshadiinu ahaatay fayunabi-ukum alla waa idinku waramayaa bimaa kii kuntum aada ahaydeen takhtalifuuna fiihi inaad isku khilaafaysaan wahuwa aladii jacalakum khalaa'ifa alardi wahuwa alle aladii allihii weeyaan jacalakum idinka idinka dhigay khalaa'ifa alardi dhulka kuwa dhaxlayo ayb kuwa khaliif ka noqonayo dadkii idinka horreeyey baad dhulka ka bedelaysaan idinka oo ummadihii hore u jiray innagaa dhulka ka bedelnay annagana dad kalea naga bedelayo wa huwa alle aladii allihii weeyaan jacalakum idinka dhigay idinka khalaa'ifa khalaa'ifa alardi dhulka kuwa ka khaliif noqdo oo dadkii iyaga ka horreeyey bedelo warafaca bacdakum warafaca wuu kor yeelay alla bacdakum qaarkiin alla waa ka kor yeelay qaarkiin fowqa bacdin qaarka kale darajaatin buu kor yeelay warafaca wuu kor yeelay bacdakum qaarkiin fowqa bacdin qaar kale korkood darajaatin buu kor yeelay liyabluwakum oo dadku isku mid ma noqonayaan xikmad allaana ku jirto maxaana sidaa alla uu u yeelay liyabluwakum inuu idin imtixaano fii maa kii uu idinku imtixaano aataakum uu idin siiyey nin walbaa ninka kaleu ku imtixaanan yahay marka warafaca wuu kor yeelay bacdakum qaarkiin fowqa bacdin qaarka kale korkooda darajaatin ayuu korye ayuu ka kor yeelay liyabluwakum si uu idiin imtixaano fii maa kii idinkugu imtixaano aataakum uu idin siiyey ina rabbaka rabbigaa sariicu lciqaabi ciqaabkiisu miduu degdegayo way wainahu isaga lagafuurun mid dembi dhaafid badan waaye raxiimun naxariis badan aakhiru tafsiiri suurati اlancaam wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed